أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الرحمن قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى باب التيمم هذا متكني باب التيمم baabu axkaami tayamumi axkaamta booraysiga ayuu u baab yahay sheekhu raximahu llahu tacaala bacdamaa uu ka soo baxay najaasaadka iyo axkaamtoodii wuxuu dooni sheekhu raximahu llahu tacaala halkan inuu ka bilaabo axkaamta booraysiga booraysiga xagga luqada waxaa lagu yidhaahaa alqasdu wax walba oo loo qasdo xagga luga alcarabiya waxaa la yidhaahaa booraysi wa sharcan xagga sharcigana booraysi waxaa lagu yidhaha iisaalu turaabi carada in la gaarsiiyo ila alwajhi walyadayn waa in wejiga iyo labada gacmood carada la gaarsiiyo kaasaa sharcigu u yaqaanaa booraysi bisharaa'ida ta'ti gaarsiintaasoo yacni mar walbaba loo shardinayo shuruud noo iman doonta wejiga iyo labada gacmood carada gaarsii uun mooyee waxaa loo shardin shuruud uu sheekhu noo sheegi doono raximahu llahu tacaala wa furida waxaa la waajib yeelay booraysiga sanata arbacin aw sittin min alhijra sanadkii afaraad ee taariikha hijriga ama sanadkii lixaad ee taariikha hijriga ayaa la waajib yeelay booraysiga wa huwa min khasaa'isinaa booraysigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ummadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummaddan lagu khasisay ayuu ka mid yahay oo ummadihii hore iyagu booraysi sharci uma ahayn inay iyagu booraystaan sharci uma aysan lahayn ummadihii hore qaala shaykhu raximahu llahu tacaala yatayamamu almuxditu qofkii muxdidka ahaa oo weysadu ay ka burtay wuu booraystaa waljunubu kii junubka ahaa oo janaabadu ay ku dhacday isaguna wuu booraystaa oo labadoodu maxay u booraysanayaan lifaqdi almaa'i liajli faqdi almaa biyaha weyntooda dartood ayay labadooduba u booraystaan waalbardi waliajli albardi qabow jira dartiisna way u booraystaan waalmaradi waliajli almaradi xanuun jira dartiisna way u booraystaan waa asbaabtii booraysiga sheekhu raximahu llahu tacaala wuxuu tilmaamay booraysiga waxaa mashruuc ah oo loo jideeyey lilmuxditsi waaljunubi jamiican qofkii tusaale ahaan janaaba ku dhacday biyona ma haysto ama biyo wuu haystaahe wuu xanuunsan yahay oo biyihii ma isticmaali karo nabro iyo waxbaa korkiisa ka soo baxay oo biyihii laga ilaalin ama biyihii wuu haystaahe qabow uu uga baqayo naftiisa inay khatar gasho ayaa jira qofka marka noocaas oo kale ay janaabadu ku dhacday wuu booraysan karaa haddii cudurdaarkaas uu leeyahay cudurdaarka hadday jiraan wuu booraysan marka qofka janaabada qaba wuxuu u booraysanaa qofkii weysadu ka burtay siduu u booraysan jiray oo kale macnaheedu ma aha in la galgalanayo oo sidii biyaha carada yacni korka la wada gaarsiinayo loolama jeedo booraysiga janaabada iyo booraysiga qofka weysadu ka burtay waa bimacna waaxid isku macnow niyada unbay ku kala duwan yihiin niyada un unbay ku kala duwan yihiin laakiin inta kale axkaamta isku mid wey oo qofku haddii janaaba ay ku dhacdo yacni wejiga iyo labada gacmood bisu u boorayna wejiga iyo labada gacmood sida qofka weysadu ay ka burtaba wejiga iyo labada gacmood bis uu ugu booraynayo oo kale asbaabtiiuu sheekhu faahfaahiyo wuxuu ku yidhi lifaqdi lmaa ayay u booraystaan biyo weyto biyo hadday waayaan walbardina way u booraystaan qabow jira dartiis walmaradu xanuun dartiisna way u booraysan karaan waa asbaabtaas saddexda ah ayaa loo booraysan karaa wuxuu ku yidhi sheekhu fain tayaqana qofkii musaafirka ahaa fain tayaqana almusaafiru wagayruhu musaafir kaliya ma ahane hayrkiisna waa la mid xataa almuqiim qofkii magaalada joogay xataa waa la mid fain tayaqana almusaafiru wagayruhu musaafirka iyo kayrkii haddii ay hubsadaan oo ay yaqiinsadaan labadooduba faqd almaa biyaha weyntooda haddii ay yaqiinsadaan tayamama shaksi kastaee musaafira ama muqiima wuu booraystaa bilaa talabin raadin la'aan iyaguusan waxba biyo raadinayn oo iska booraysanaa liannahu tayaqana faqd almaa de waaba hubsadaba inaan biyo meesha laga helay marka dalabku muxuu noqonayaa cayaar iyo wakhti lumis adigoo hubsaday meeshii inaan biyo laga helayn haddaad tidhaaho waan raadin fa haada talabu yakuunu wa yucaddu cabathan cayaaruu noqon marka raadintaada masaladan marka waxaa la yidhaha waa mas'alatu tayaquni faqdi ilmaa waa mas'alada lagu yaqiinsaday biyo weyto qofku ama musaafir ha noqdo ama magaaladiisa ha joogo hadduu yaqiinsaday meeshan inaan wax biyaa laga helayn xilligan horuu ka booraysan isagoon waxba raadin liannahu maxaa yeelay xiinaidin cabathun waa cayaar cayaar hadduu wax raadiyo isagoo yaqiinsaday oo hubsaday inaan meeshan biyo laga helin tayamama wuu booraystaa bilaa dalabin raadin la'aan ayuu iska booraysaa wain tawahama hadduu qofku laakiin maleeyo almaa in meesha biyo laga helayo hadduu qofku u maleeyo aw amase dannahu ama uu wujuudulmaa biyaha helitaankoodii uu maleeyo aw amase shaka uu ku shakiyo fiihi fii wujuudi ilmaa biyihii helitaankoodii uu ku shakiyo fattasha wuu baaraa hadduu shakiyo is yidhaha ama meeshan biyo laga heli karaa fattasha wuu baaraa fii mansilihi deegaankiisa uu degan yahay ayuu biyaha ka baaraa wa cinda rufqatihi rafiiqyaalkiisa agtoodana dadka rafiiqa la ahee musaafiriinta ah rafiiqyaalka agtoodana biyaha wuu ka baaraa wa taradada wuuna laalaabtaa qadra xaddi algawthi gargaarka soohdintiisa soohdintaa qadarkeedoo kale ayuu raadin biyihii oo u laalaaban masaladan waa masalo labaad masaladan waxaa la yidhaha waa masalatu danni ilmaa masalatu danni ilmaa waa masalo qofku uu u malaynayo meeshan in biyo laga heli karo biyo in meesha laga heli karo ayuu u malayn saddex cibaaro marka masalada sheekhu ka cabiray saddex cibaaro altawahum wadannu washaku ayuu ka cabiray waa macaani isku dhadhow danniga iyo shakiga iyo tawahumka danniga waxaa weeye waa rujxaan yacni yarjixu axad اlamrayn laba arrimood ood ku shakisan tahay midaa kuu raajixsan mid ayaa kuu raajixsan oo tusaale ahaan waa boqolkiiba sagaashan boqol kiiba sagaashan waxaad u malaynay shayganu inuu sidaa yahay kaas maxaa la yidhaha danni shakigana waxaa weeye waa istiwaau darafayn labadii shay ood u malaynaysay waa boqol kiiba konton boqol kiiba konton mid midka kale ka raajixsan ma jiro kaana maxaa la yidhaha shaki tawahumkana waxaa weeye waa istiwaau almarjuux waxaani saas ma yihiin mise ma aha waxaa marka raajix agtaada ku ah sidii yacni jirtay maahane sida kale sidii saxda ahayd maahane sida kale ayaa agtaada raajix ku noqotay maxaa la leeyahy markaa ismoodsiinaa la yidhaha tawahum waxa meesha in laga helayaad u malaynaysay laakiin adaa ismoodsiiya lagama helayo xagga luqa alcarabiya saddexdaas way farqiga ashaku waadannu waatawahum danni maxaa la yidhaha danni waxaa weeye waa yacni labadii shayd u malaynaysay yarjixu axaduhumaa cala alaakhar labadii midkooda midka kale ka raajixsan sidaad u malaynayso yacni shaygan sidaa miyuu yahay mise ma aha boqol kiiba sagaashan waxaa kuu raajixsan inuu sidaa yahay danniyaa la yidhahdaas shakigana waxaa weye istiwaau lamrayn labadii arrimoodba waa siman yihiin meeshan biyo ma laga heli karaa mise lagama heli karo mid kuu raajixsan ma jirto mid kuu raajixsan ma jirto tawahumkuna muxuu yahay tawahumka waxaa weeye waa shay meesha aan laga helayn laakiin adigu aada ismoodsiisay oo waxaa raajix noqonaya waxaa weeye sidii saxda ahayd maahane sika sida kaleoo khaladka ah ayaa qalbigaaga raajix ku ah sidii saxda ahayd maahane khaladkii xasbuna allah wanicma alwakiil sidii marka saxda ahayd mooye sidii khaladka ahayd ayaa qalbigaaga raajix ku ah oo sidii khaladkaa maxay noqon marka tusaale ahaan biyihii meesha lagama helayo markaasaad waxaad u malaysay in laga helayo kaas muxuu noqonaa marka tawahum adaa ismoodsiisay wey sida saxdaa waxaa weeye biyihii meesha lagama helayo adna maxaad ismoodsiisay in laga helayo macnahaasna maxaa la yidhaha tawahum ismoodsiin saddexdaa macnuu ka cabir wuxuu yihi sheekhu wa in tawahama almaaa biyaha hadduu ismoodsiiyo oo isleeyahay meesha ama wax ka jiraan aw dannahu ama uu u maleeyo wujuudulmaa biyihii meesha in laga heli karo u maleeyo aw shaka fiihi ama waa ku shakiyo labadiiba waa u siman yihiin biyo ma laga heli mase laga heli maayo mid ku raajixsan male uu shakiyo saddexdaa arrimoodba hadday ku dhacaan fatasha biyihii wuxuu ka baaraa fii mansilihi deegaankiisa meesha uu degan yahay wa cinda rufqatihi rafiiqyaalkiisa agtiisana wuu ka baaraa wataradada qofkuna wuu laalaabtaa qadra xaddi اlgawsi gargaarka soohdintiisa qadarkeedoo kale wuu raadina biyihii marba hadduuba shaki kugu jiro ama mala ay kugu jirto ama aada ismoodsiiso oo isleeda talow ama meeshan biyo ka jiraan waa inaad socsocatow socsocodka marka qaabkeewo horta marka hore meeshaad degan tahay waa inaad biyo ka raadiso dadka rafiiqyaalka ah ee kula socda waa inaad haddana weydiiso oo tiraahid man macahu maaun yajuudu bihi walow bihamani wariyaa biyahaya haba iga iibsada hadduu doone dadkii musaafiriintaa kalead weydiin wariyaa biyahaya lacag xataa waan ka siinayaa biyahaya waa sidaas rafiiqyaalka rafiiqyaalkaasna wuu weydiin wataradada qadra xaddi lqowth gargaarka soohdintiisa qadarkeedoo kalena wuu socan wuu laalaaban xaddulqowth maxaa loola jeeda xaddulqowdka waxaa weeye tusaale ahaan dadkii haddii aada gooni uga baxdid oo musaafir aad tahay oo adigoo qoryo guranaya ama xaajo u baxay xaajo kaadi iyo u baxay haddii cadowku qabsan lahaa meel gargaarkaaga laga maqli lahaa wey qayladaada iyo shanqartaada war ha la ii soo baxooy meel ma laga maqli karo ilaa meeshaas waa inaad biyo ka raadiso xaddalqowth ay dhahaan culimmadu waa soohdinta gargaarka waa soohdin laga maqli karo war ii gargaarooy haddaad tiraahid cadow ay haystee war ii gargaarooy meel laga maqli karo ilaa xadkaa inaad socotahay markaas waajiba kuguya xadulqowdka marka soohdintaas culimmada fuqahada waxay ku dabdiyeen halaaثu mi'ati diraacin waa ilaa saddex boqol oo dhudhun wey meesha shanqartaada laga maqli karo haddii aad tidhaah war cadow ay haystee ha layga soo gaarooy waa saddex boqol oo dhudhun wey ilaa saddex boqol oo dhudhun haddii aad isleedahay biyaa laga heli karaa ama malow ama ismoodsiin ama shaki waa waajib inaad socotid xadulqowd wataradada qofku wuu socsocdaaha wuu laalaabtaa qadra xaddi lqawsi gargaarka soohdintiisii soohdintaa qadarkiisii wuu socsocan wey waqadarahu xadulqowdka bacduhum culimmada qaarkood waxay ku qadareen bikalwati sahmin gamuunka gaaridiisii culimmada qaar waxay ku dabdiyeen xadka gargaarka meel gamuunka haddii lagu dhufto uu gamuunku gaari karo waxaa kaloo lagu dabdiyey halaaثu mi'ati diraac saddex boqoloo dhudhun waxaa kaloo lagu dabdiyaa khalwatu sahmin waa bimacna waaxid saddex cibaaro oo isku macnaawo saddex cibaarod isku macnaa waxay tahay xaddu اlqowth halaaثu mi'ati diraacin khalwatu sahmin kulle isku mid wey fain lam yajid waa laalaabtay ilaa saddex boqoloo dhudhun wuu socday ma helin biyihii wuu waayey fain lam yajid biyihii hadduusan helin tayamama wuu dadaalay waa iska booraysa marka wain tayaqana hadduu yaqiiniyey wujuud almaa biyaha helitaankoodii biyaha in meesha laga helayo ayuu yaqiiniyey dalabahu biyaha waa raadin fii xaddi اlqurbi soohdinta dhowaanshaha uu ka raadi meel xadulqurbi ah ayuu wuxuu yaqiiniyey inuu biyo ka helayo xadulqurbi maxaa loola jeeda wa huwa xadulqurbiga sittatu aalaafi khudwa waa lix kun oo tilaabo meel kuu jirta lix kun oo tilaabo haddaad hubsatid inayd biyo ka helayso lix kun oo tilaabo inaad socoto waa waajib xadulqurbi yidhahaan culimadu xadulqurbi lix kun oo tilaabo meel kuu jirta haddaadba yaqiinsatay inaad biyaha ka heli kartid waa inaad aaddo wey inaad raadsato wey leanna waxaa weye lix kun oo tilaabo adduunyadaadaba waad u raadi lahayd adduunyadaadaba waad u aadin lahayd haddii meesha adduunya lagaaga sheego idan markaa cibaadadaada inaad u raadsatana waajib fain kaana hadduu yahay fain kaana almaa biyuhu hadduu yahay fowqa xaddi اlqurbi xadka dhowaanshaha meel ka sarraysa hadday biyuhu jiraan tayamama waa iska booraysanaa markaas xadka dhowaanshaha meel ka sarraysa haddii biyuhu ay jiraan walow haba hubsado waa booraysan markaa oo xadulqurbiga maxaanu ku soo cabirnay xadulqurbiga waxaan ku soo cabirnay waa lix kun oo tilaabo lix kun oo tilaabo meel ka fog ayaa biyihii aada ku hubtaa in laga heli karo tusaale ahaan toddoba kun oo tilaabo ayaa biyihii kuu jiraan waa iska booraysane marka leanna waa xad baciido toddoba kun oo tilaabo waa xad baciid maadaama xad baciid uu yahay waa iska booraysane waxba ma raadinaysa walow tayaqanta almaa adoo huba in biyihii laga heli karo toddoba kun oo tilaabo ayaad booraysan kartaa leanna xadkaasi xad mashaqo iyo xaraj meesha uu ka imanayo walafdalu sida fadliga badan walafdalu marka saddex xuduudu masalada booraysiga xuduudo saddexa ayay ku dhisan tahay waxay ku dhisan tahay xaddu اlgawth iyo xaddu اlqurbi iyo xaddu اlbucdi saddexdaas wey xadulgawthka maxaa la yidhaha waa xadulgawthka meel biyaha loo aadayo oo xataa looga aadayo shaki xadulgawth waa saddex boqoloo dhudhun saddex boqoloo dhudhun xadulgawthaa la yidhaha shaki xataa waad u aada meeshaas meeshan kale xadulqurbigana waxaad u aadi yaqiin bis xadulqurbiguna muxuu ahaa lix kun oo tilaabo yaqiinaad u aadi xadulbucdiguna muxuu yahay waa lix kun wixii ka badan ma aadaysid waa iska booraysan lix kunba wixii ka badan haddii biyuhu kuu jiraan adigoo huba biyihii in meesha laga heli karo ayaad iska booraysan saddexdaa xuduudu xadulgawthi xadulqurbi iyo xadulbucdi walafdalu sida fadliga badan ta'khiiru salaati salaadda dibdhigiddeedii ayaa fadli badan inta yaqana qofku hadduu hubsaday wusuula almaa'i biyaha gaaridoodii hadduu hubsaday aakhira alwaqti uu biyaha gaarayo hadduu qofku hubsado yacni biyaha gaaridood biyaha gaaridood maxaa loola jeedaa bimacnaa wujuudahu wey biyaha helidoodii aa loola loola jeeda gaaridda inuu biyo helayo ayuu og yahay aakhir alwaqti markaas maxaa fiican ma waxaa wanaagsan inaad inta iska booraysato maadaama biyuhu aakhirulwaqti ay imanayaan waa xilli salaadii aakhir salaaddii way jirtaa laakiin salaaddii aakhir wey ma waxaa fiican markaa inaad iska booraysato awalulwaqti aad yacni iska tukato mise waxaa wanaagsan inaad booraysato oo aakhirulwaqti aad tukato waxaa wanaagsan inaad iska booraysato maadaama biyihii aad ku helayso aakhir alwaqti saasa fadli badan wey walafdalu midka fadliga badan taakhiiru salaati salaada dibdhigiddeedii wey inta yaqanu qofku hadduu hubsaday wusuul almaa ay wujuud almaa ayaa loola jeeda biyo helidood aakhir alwaqti waqtiga aakhirkiisaad biyo heli doontaa hadduu hubo salaadda dib ha u dhigo yacni dibdhigiddana loolama jeedo wakhtigeedii ha ka saaro ma loola jeedo waa wakti ay jirto ha ku tukado wey wakti salaaddii ay jirto walaa yajibu waajib ma ahan dalabuhu dalabulmaa biyaha raadintoodii waajib ma aha fii xaddi algawthi gargaarka soohdintiisii in biyaha laga raadiyo wa xaddi alqurbi iyo dhowaanshaha soohdintiisii in biyaha laga raadiyo waajib ma ahan ilaa idaa amina shaksigu inuu aamin u helo maahan nafsan min nafsin xagga nafsadda nafsaddiisa inuu aamin u helo maahan wa maalan min maalin xagga maalkana inuu ammaan u helo maahan wa inqiطaacan min inqiطaac xagga go-iddana inuu aamin ka helo maahan can irufqati rafiiqyaalkii uu ka go-ayo wa khuruuja alwaqti waqtiga bixitaankiisii inuu aamin ka yahay maahan masaa'ilkan muxuu ula jeedaa sheekha raximah اllahu tacaala waxaanu soo marnay wuxuu dib ugu laabtay masaladii xadulqowth iyo xadulqurb masalada xadulqowthka waxaanu nidhi biyaha waa loo raadin walow shaki shakiba haba jiro xadulqowth biyaha waa loo raadin masalada xadulqurbigana waa lixdii kunoo tilaabee waxaanu soo marnay waxaa biyaha loo raadinaa haddii yaqiin uu jiro yaqiin uu jiro labada mas'aleba sheekhu wuxuu ku yidhi xadulqawth iyo xadulqurbiba marka la leeyahay biyaha ka raadi waa haddii naftaada ammaan aada u helayso naftaada haddaad ammaan u helayso waxaa kaloo shardiga maalkaaga inaad ammaan u helayso haddii naftaadii cadow uu ka sokeeyo biyihii xadulqawth jiray ama xadulqurbiga jiray cadow hadduu ka sokeeyo cadow bini aadam ha noqdo ama bahalku cunaya ha noqdo ama maalkaagii waxaa kaloo shardiga maalkaagii inaad ammaan u helayso biyahaas markaad xuduuddaa jira xadulqurbi iyo xadulqawth biyaha jira markaad raadinayso sharcigu uu waajibkaaga dhigay waa in maalkaaga ammaan aad u helayso haddii maalkii dhex lagaaga furan oo cadow uu ka sokeeyo waad iska booraysan wey waxaa kaloo shardi ah inaad ammaan ka tahay asxaabtaadii iyo rafiiqyaalkaagii inaadan ka go-ayna waa shardi haddii lagaa tegayo markaad halkaa biyo u raadiso oo rafiiqyaalkiiba kaa tegayana waktigii safarkii la gaadhay waa iska booraysan wey waxaa kaloo shardiga in laga aamin noqdo khuruuj alwakti meeshaa xadulqurbi ama xadulqowfi inta aad ku maqan tahay haddii waktigii salaaduba uu kaa tegayo waxba ma raadinaysa marka waa booraysan wey intaasaa shardiga fain wajada maa-an fain wajada qofku hadduu helo maa-an biyo hadduu helo biyahaasoo laa yakfiihi shaksiga aan ku filayn biyo waa haystaa laakiin weysaqaad uguma filla tusaale ahaan waxay ugu filan yihiin wejiga bis inuu ku dhaqo kama badna wejiga biska wejigaas inuu ku mayrto mooye kama badna fain wajada maa-an biyo hadduu helo biyahaasoo laa yakfiihi aan shaksiga ku filayn wajaba waxaa waajiba isticmaaluhu isticmaalu lmaa'i biyaha yaroo wejiga bis ku filan isticmaalkiisu waajib uma markuu wejiga marsado biyihii ay ka dhammaadaan kabacdi ayuu tayamama markaa kabacdi u booraysa ilaa booraysi goormu ansaxaa ilaahay wuxuu yidhi falam tajiduu maa'an fatayamamuu biyo markaadnaan helin booraysta wa haadaa macahu maaun qofkanna biyuu haystaa haba yaraadaan biyaha marka inta yar ilahay wuxuu yihi faataquu llaaha ma stadactum intaad awooddaan ilahay uga baqa adiga awooddaada waxaa weeye wejigan inaad mariso waad heli kartaa biyahan wejiga inaad mariso haddaad heli karto ma booraysan kartid iyaga dhammee horta dhammee iyagu ha dhammaadaan markay dhammaadaan markaasaad gaari falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan طayiba fain wajada maa'an biyo hadduu helo biyahaasoo laa yakfiihi aan ku filayn wajaba waxaa waajibaya isticmaaluhu biyaha isticmaalkiisii waajib id ilmaysuuru laa yasqudu bilmacsuur waa qaacido fiqhiya id ilmaysuuru shay fudud waa biyahaas yarka ah wejiga aad marin karto laa yasqudu ma dhacayo biyahaas yarkaa wejiga aad marin karto ma dhacayo bilmacsuur kuma dhacayo shay culus kuma dhacayo waa shayga culus waa booraysigo oo biyahan yarkaa waan iska dhaafiyo waan booraysan suurtagal maaha walilkhabari saxiix iyo xadiis saxiixoo ku soo arooray idaa amartukum biamrin haddaan amar idin amro uu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam fa'tuu minhu amarka kala imaada ma stadactum intaad awooddaan kala imaada qofkan wuxuu awoodi karaa inuu biyaha yar wejiga marsado biyihii markuu dhammeeyo markaa kabacdi ayuu booraysan wey wayajibu waxaa waajiba shiraa'uhu shiraa'u lmaa'i biyaha soo iibintoodii waa waajib inuu biyo soo iibsado waajib bithamani milihi mili اlmaa biyahaas biyaha la midka ahoo mahalkooda mahalkaas lacagtooda inuu ku soo iibsado waajib masaladan meesha uga hadlayo sheekh raximah اllahu tacaala waxaa weye biyo kale waa waayey ilaa biyo la iibinayo mahan biyo inuu iibsado mooye biyo kale waa waayey waa waajib inuu iibsado hadduu lacagtii heli karo inuu biyaha iibsado waajib bithamani milihi maxaa loola jeeda biyaha mahalkiisa mahalka lacagtiisoo kale inuu ku iibsado waajibo taman mahalka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye magaalada meesha ama tuulada aada marayso waxa biyaha lagu iibiyo wax la mida waa in lagaa siinayo laakiin haddii adiga gooni lagugu gaaday oo laleeyahay ninkan musaafir weeye weesuu raadine caaggii saddexlaha ahaa oo laba kun iyo saddex kun oo shilin soomaaliya laga siin jiray haddii la yidhaha dadkan musaafir weeye toban kun ha laga siiyo waad iska booraysan kartaa marka waa booraysanay leanno gaadidu way tamanu mahal ma ah tamanu mahal ma ah sida dabiiciga ah biyaha lacaguhu meesha ay ka joogaan waa in lagaaga iibinayo laakiin wixii tamanu mahalka ka badnaa haddii adiga lagugu gaaday waad ka booraysan kartaa fakaannaka lam tajidhu waxay la mid taha adigoon biyo helin oo kale waa booraysan kartaa markaa wayajibu waxaa waajibaya shiraauhu shiraau lmaa biyaha soo iibintoodii waa waajib bithamani milihi biyaha masalkiisoo kale lacagta ay joogaan inuu ku iibsadaahi waajib maxaa shardiga lacagtaas markuu biyaha ku iibsanayo in lam yaxtaj ilayhi ila haman oo hadduusan lacagta u baahnayn lidaynin liajli daynin dayn dartiis hadduusan ugu baahnayn deynkaas oo mustaqriqin ee maasheeyey oo maalkiisiiba ka badan wey hantida uu haysto iyo deynka lagu leeyahay deynkiisa badan lagu leeyahay de haddii deyn noocaasi lagu leeyahay marka waa iska booraysan leanna xuquuq bini aadamaba lagu leeyahay marka xuquuq bini aadam ayaa lagu leeyahayo deyn mustaqriqaa jira oo hantidiisa iyo deynka lagu leeyahay deynkaa badanba lacagta waa lacag noocaas markaasoo kale uu booraysan wey aw amase mu'nati safarihi ama shaksigan safarkiisa safarkaa qarashkiisii oo hadduusan ugu baahnayn lacagta haddii laakiin lacagtu ay tahay lacagtii uu ku qadayn lahaa uu ku quraacan lahaa oo safarkiisa uu u kaalmaysan lahaa de markaa kuma iibsanayo laakiin wixii quraacdaada iyo qadadaada aadan uga baahnayn lacagtii deynkana aan ahayn waa waajib inaad ku iibsato waajib aw amase nafaqati xayawaanin ama xayawaanka nafaqadiisii uusan ugu baahnayn xayawaankaas oo muxtaramin ee la xushmeeyey ama xayawaan muxtaram ah inaad ku nafaqayso lacagta aadan ugu baahnayn ama lacagtan haddaad ugu baahan tahay xayawaan sharcigu xushmeeyey ayaa lacagtan u baahan inaad ku nafaqayso minman talzamhu nafaqatuh waa xayawaan inuu nafaqeeyo uu waajib ku yahay wain lam yakun macahu yaysanba xayawaanku markaa la socan gurigiiba ha uga soo tago xayawaankiiba yuusan la socanoo maalan addoommadii addoommadii guriga uga soo tegay oo kale ama dad bini aadam ah dad bini aadam oo lacagtan uu biyaha ku iibsanayo dad bini aadam aha u dhimanayo oo nafaqadooda ay waajib u tahay markaa waa iska booraysana diba nafaqadu marka dad bini aadam ay ugu baahan yihiin wayajibu waxaa waajibay talabu hibati ilmaa biyaha hibayntooda in la dalbado biyaha hibayntooda la dalbashadooda waajib biyaha yaa ii hibaynaya inaad tidhaaho oo haddaad heshid qof kuu hibaynaya biyaha inaad raadsatid waajib ah oo tusaale ahaan dad dadka musaafiriinta ah saaciday oo gacan siinaya oo biyaha isaga hibaynaya hadday jiraan waa inaad raadiso oo tira war anigana isiiya anigana isiiya maadaama biyaha aad hibaynaysaan inaad tidhaaho waajib maxaa yeelay waa liqalabati almusaamaxati fiih dadku inay biyaha iska cafiyaan oo isi siiyaan saasaa badan waxba aysan isku manno sheegan falminnatu fiihi xaqiira biyo in laysugu manays manno sheegto waa daciif wey ma laysugu manno biyo weese ah oo hebelaan siiyey qofku kuguma manno sheeganayo berri weesaan siiyey layskuma manno sheegto marka inaad raadiso hibadaasi waajib wa isticaaratu dalwin wadaanta caariya qaadashadeedii iyaduna waajib wey waxaa kaloo waajib noqonaya haddii biyuhu ay ceelkaaga jiraan wadaanna aadan haysan ee qof markaas uu ku yidhaaho war wadaantan anaa ku caariyeynayo war isi inaad tidhaaho waajibo biyihii ceelkay ku jiraan wadaanna ma haysatid inaad wadaanta qofka ka caariye qaadatid waa waajib hadduu kuu ogol yahay hadduu kuu ogol yahay kuu musaamaxaynayo waajib waxaa la mid a wadaantii waad haysataa laakiin xariggiiyaa kaa maqan xariggii lagu xiri lahaa wadaanta oo biyaha ceelka lagala soo bixin lahaa xariggayaa kaa maqan xariggaa qofku caariyeynaya hadduu jiro inaad tiraa war xarig ay caariyeen wadaantii waan haystaa waajib weeyada duuna itihaabi hamanihi hamani ilmaa biyaha lacagtooda lacagtaa hibo qaadashadooda ka sokay kaasi waajib ma ah laakiin biyaha lacagtooda haddii lacalla yacni laguu hibeeyo inaad aqbashaahay waajib kuma aha biyaha lacagtooda biyaha lacagtoodii ulajeeddada laga leeyahay maxay tahay tusaale ahaan caaggii shanlaha ahaa ama saddexlaha ahaa ood ku weyse qaadanaysay toban kunuu meesha ka jooga oo shilin soomaali ah tobankii kun oo shilin soomaali ah qofaa wuxuu ku yidhi waan kuu hibaynaa inaad ka aqbasho waajib kuguma aha liannahu lacagaha waxaa ku badan dadku waa isku manno sheegtaan laakiin weyse qaad biyaha layskuguma manno sheegto laakiin ninkan waxaa dhici karta inuu berri ku yidhaaho maalinan toban kun siiyey magacii weysadana uu qariyo maalinan toban kun siiyey haddii waa toban kunoo weyse aad ku iibsanaysay midnaa laga baqi marka sharcigu sidiisaba waxaa weeye qofka bini aadamka sharaftiisa iyo karaamadiisa u ilaaliyo sharciga lidaalika marka cibaadada ilaahay kuguma kallifin wax qof bini aadama uu kugu manno sheeganayo inaad tidhaaho war lacagtan aan biyaha ku iibsanayo ha la ii hibeeyo oo yaa isiinayo war isiiya waajibka ugu ahaa taas lanno berri qofkan waa kugu mano sheegan kara waxa marka sharafta iyo karaamadaada ilaahay waa ilaaliyey subxaanahu wa tacaala walow kaana macahu maaء yuxtaaج ilayhi lcadaشhi xayawaani muxtaram walow fi اlmustaqbal wajaba tayamum walow kaana macahu shaksiga micigiisa maaun biyo hadday ahaadaan biyahaasoo yuxtaaju ilayhi biyaha loo baahan yahay licadaشhi xayawaanin liأjli cadaشhi xayawaanin xayawaan oonkooda dartii loogu baahan yahay xayawaankaas oo muxtaramin la xushmeeyey walow fi اlmustaqbali walow kaana الاxtiyaaجu baahidu haba noqoto fi اlmustaqbal mustaqbalka waa baahidu ha noqotee wajaba tayamumu boraysigu waa waajib masaladan uu doonayo sheekhu meesha inuu uga hadlo waxaa weeye qofkii biyo wuu haystaa biyo wuu haystaa laakiin biyaha waxaa loo u baahan xayawaan sharcigu xushmeeyey ayaa biyihii u baahan oo tusaale ahaan biyihii waa biyo baraaga kuugu jira baraagoo kale ayaa biyihii kuugu jira biyihina waa iska yar yihiin oo kuma filla in weysana loo isticmaalo oonka jira iyo roob la-aanta jira xoolihii laga waraabiyo laguna weysaysto kuma filla yo yar markaasoo kale inaad booraysato waaba waajib haddii nafleyba biyahan ay u dhimanayaan nafley sharcigu xushmeeyo hadday biyuhu u dhimanayaan biyihiina ay yar yihiin waa waajib inaad booraysato walow fi lmustaqbali baahidugiisanba hadda taagnaanoo hadda neefkii biyo wuu haystaa oo cabitaan hadda uma baahna laakiin berri iyo saa dambe usbuuca soo socda ayaa laga yaabaa inuu u baahdo saasba ha noqoto hadday doonto walaa yatayamamu shaksigu uma booraysto lilmaradi liajli اlmarad xanuun haya dartiis uma booraysto ilaa idaa khaafa inuu cabsado maahan min isticmaali اlmaa'i biyaha isticmaalkoodii inuu ka baqo maahan calaa nafsin nafta inuu uga baqo bimacnaa calaa mashaqati nafsin nafta dhibaato soo gaaraysa inuu biyihii uga cabsado maahan aw manfacati cudwin ama xibinta manfacadeedii manfacadaa inuu u baqo maahan aw amase duula almaradi ama xanuunka dhirirkiisii inuu ka baqo maahan xanuunku inuu ku sii dheeraado hadduu biyaha isticmaalo aw xuduuda shaynin ama calaamad soo darinteedii inuu ka baqo astaan inay biyahani ku sameeyaan hadduu nabrahan ku weyse qaato calaamadaasoo qabiixin ee foolxun calaamadaasoo fii cudwin xibin dhexdeeda ahaatay cudwigaasoo daahirin ee muuqda oo daahir ah masaladan uu doonayo sheekhu inuu ka hadlo waxaa wooda qofku hadduu xanuunsan yahay xanuunoo dhan ma lasaga wesa ma lasaga booraysan ma waxaad leeda waan xanuunsana waa iska booraysan mase xanuunku wuxuu leeyahay dawaabid sharcigu dabdi ma u sameeyey ma soo koobay xanuunka mase ayi xanuun weeye hergeba ay igu dhacay waa iska booraysan hergeba igu dhacay malaria igu dhacday waa iska booraysan ma ahan ma ahan meeshan xanuunka xanuunka sharcigu waa dabdiye loo booraysan karo dabdigu u sameeyey sheekhu wuxuu uhi walaa yatayamamu qofku ma booraysan karo lilmarad xanuun uma booraysan karo ilaa idaa khaafa min isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii inuu ka baqo ma ahan calaa nafsin calaa mashaqati nafsin nafta mashaqo iyo dhibaato soo gaaraysa inuu uga baqo ma ahan waa xanuunka aada uga baqayso biyahan haddaad isticmaasho naftiyaaba khatar ku jirta halis weyo naftaadu inay kaa baxdo ay halisu tahay ama dhibaato xooglow nafta ay soo gaarto waa xanuunka noocaas qofka marka u baqayo aw manfacatu cudwin ama xibinta manfacadeedii wuxuu uga baqay an yatlafa xibinta manfacadeedu inay talafto oo maala nabro iyo waxbaa ka soo baxbaxay markaas wuxuu ka baqay hadduu nabrahan faraha badan uu mariyo biyihii uu u isticmaalo in gacantiiba ay jiis noqotoba oy baaba'do oo naafowdo ayuu ka baqay aw duulal maradu ama wuxuu ka baqay xanuunka dhirirkiisa ama xibintu naafo noqon maysee wuxuu ka baqay jiradaa ku fogaanaysa hadduu booraysto waxaa laga yaabaa toban maalmood inuu ku raysto ou ku bogsado laakiin hadduu biyaha isku kallifo xanuunkii yacni nabrahan biyihii hadduu ismariyana hal biluu xanuunkii socona tusaale ahaan hal bil uu xanuunkii socona dee markaas waa booraysana haddii jirada ay ku dheeraanayso laakiin hadduu biyaha iska daayuu booraysto waxaa laga yaabaa usbuuc inuu ku raysto hadduu biyaha isticmaalona bil laba bilood ayaa xanuun ku gaari waa booraysana marka duulalmar hadduu ka baqayo aw amase xuduuda shaynin ama astaan iyo calaamad soo darinteediiyuu ka baqay calaamaddaas oo qabiixin foolxun ama hadduu isdirqiyo nabrahan jirkiisa ku yaalla hadduu isdirqiyo biyaha uu mariyo wuxuu ka baqay in nabarku si fiican uusan u bogsan oo uu ku reebto astaan foolxun bar madoow oo kale inuu yeesho biyuhu intay fasas gaarsiiyaan oo nabrihii fasasiyaan bar madoow oo kale waa astaan foolxun inay ku reebtaan biyihii ayuu ka baqay weliba waxaa shardiga astaantaas foolxun oo fii cudwin xibin ahaatay xibinkaasoo daahirin ee muuqda daahirin linaas dadka u muuqda yacnii xibintan foolxun astaantan foosha xun waxay ku taallaa xibin dadku hadhow ay ka arki karaan tusaale ahaan waa wejigii oo nabra uga soo baxay wejigii nabra uga soo baxay hadduu biyihii marsado madoobaad iyo astaan foolxun ay ku reeban nabarkii uu ku reeban intuu fasaso wejigiina waa baasboorkiisi meeshii laga fiirinayo oo laga arkayo oo indhuhu ay ku dhacayeen ama waa xibnahan muuqda gacmahan muuqda oo kale ayaa nabrihi uga soo baceen hadduu biyihii isticmaalana waa fasasayaan wax loo jeedo astaan foolxuna ama haddii wuxuu wax qarsoon yihiin barta madow caloosha iyo waxyaala noocaas hadday yihiin dhib ma laha leanna wuxuu waa ku asturan yihiin markaa wax ku asturan walaa yatayamamu qofku ma booraysan karo lilbardi liajli اlbardi qabow dartiis uma booraysan karo ilaa idaa lam tanfac ilaa idaa waktigii maahane lam tanfac aysan anficin tadfi'atu acdaa'ihi xubnihiisa dugaalintoodii inuu xubnaha dugaal u sameeyo busto iyo jaakad iyo wax qaato inuu isdugaaliyo dugaalkaasi inuu anfici waayo maahane haddii qabowgu ziyaado yahay oo jaakad iyo busto iyo waxaasoo dhan uu soo dhaafo markaas haa markaas haa waad booraysan markaas laakiin haddii aada xoogaa xibnahaaga aada dugaashan kartid oo biyihii markaad ismaraysid qabowgii uusan saamayn kugu yeelanayn horey jaakadaada bustahaaga horey aad ka qaadanaysidoo qandiirkaagii kuu soo laabanayo dhibaato aysan ku gaarsiinayn qabowgan iyo biyahan de markaa ma booraysanaysa amaa qabowga hadduu khatar yahay oo jaakad iyo wax difaaci kara aysan jirin markaas marka aada booraysanaysa oo walam yajid weliba waxaa shardiga uusan heli karin maa shay shaygaas oo yusakhinu bihi shayga uu ku kululaysto almaa biyaha dab iyo makiinado biyaha lagu kululeeyo iyo waxaa inuu waayana waa shardi ama hadduu weysada kululaysan karo oo dabkiisa ku kululaysan karo ama makiinadihii uu haysto barayska inta la geliyey biyaha kululaynaya uu haysto barayskaas uu iska gashay biyihii kululaysa intuuba ma booraysanayo markaa ma bannaana inuu booraysto hadduuba heli karo wuxuu biyihii ku kululaysto oo wakhaafa haddana inuu ka baqana waa shardi oo wakhaafa uu ka baqo qabowga dartii uuga baqo calaa manfacati cuduud xibinta manfacadeeda uuga baqo oo xuduusa shayni ama astaanta soo darinteedii uu ka baqo astaantaasu almadkuuri hore loo soo sheegay ama astaantii foosha xumeed hadduu qabowgan ku weyse qaato wuxuu ka baqay astaan foolxun ama wuxuu ka baqay xubnihii barafka dhacay iyo khatarta dhacaysa inay naafo xibnihiisii ay noqdaan ayuu ka baqay wuuna waayey wuxuu isku dugaaliyo dugaalkiina waa anfici waaye biyihiina waa kululaysan waaye markaa ka bacdi markuu booraysanayo wain khaafa hadduu ka baqo min isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii fii bacdi badanihi jirkiisa qayb ka mid a ayuu uga baqay biyihii isticmaalkoodii oo jirkii qayb ka mid ahaa dhaawac ku yaalla inta kalena ay u caafimaad qabtaa hasala wuxuu dhaqaa asaxiixa horta jirkiisa inta caafimaadka qabta waa waajib inuu biyaha mariyo oo uu dhaqow wayatayamama wuuna booreeyaa caniiljariixi qaybta dhaawacan xaggeedana wuxuu ka booreeyaa filweji wejiga dhexdiisa u booreeyaa qaybta yacni caniiljariix maxaa loola jeedaa can badeli iljariix can gasli badeli iljariix qaybtii dhaawaca ahayd dhaqiddeedii dhaqiddaa beddelkeedii wuxuu u booraynaa fi lwajhi walyadayn ilaa qayb dhaawaca lama dhaqi karo beddelkeedii booraysi booraysi u samey masaladan maxaa loola jeedaa masalada ulajeedadeeda waxaa weeye qofkani wuxuu ka baqay biyihii jirkiisii qayb ka mid a inuu u isticmaalo tusaale ahaan gacantan ayuu ka dhaawacanya gacantan oo kale midigta ah ayuu ka dhaawacanya hadduu gacanta midigta uu ka dhaawacan yahay dee intii kale u caafimaad qabta inta kale waa waajib inuu u weyse qaado wejigii u weyse qaadi madaxii masaxii gacantan kale lugihii inta kale in la mayraayo waajibu gacantanna see la yeeli oo biyihii laga ilaalinayo oo dhaawaca watayamama wuu booraysanuu ku yidhi sheekhu can iljariixi can bedeli gasli اljariix xibinta dhaawaca ah dhaqideedii bedelkeedii fi lwajhi walyadayn ayuu u booraynaa tan xibintan bedelkeedii la biyo lama marin karo biyo maadaama aan la marin karin tan sababteedu wuxuu u booraynaa wejiga iyo labada gacmood booraysiga uu marin tanna ma dhaqayo lianna way xanuunsan tahay jariix wey saasuu ku tukan oo salaaddii uu ku tukan fain kaana hadduu yahay shaksigu hadduu yahay junuban qof janaabo qaba qofku hadduu yahay oo janaaba ay ku dhacdo yacni qofkan janaabada ku dhacday maxay tahay waa qofkii hadda aanu ka soo hadlayno xubin ayuu ka dhaawacan yahay janaabana waa ku dhacday janaabana way ku dhacday waxaana hore u soo niri qaybta xibintan dhaawaca ah in loo booreeyo ayaa waajiba beddelkeeda inta kalena in la mayro oo biyaha la marsiiyo waa waajib qofkii marka haddii xibintan gacantan bidixda ah oo kale hadduu ka dhaawacan yahay oo nabro ay uga yaalaan oo janaaba ay ku dhacdo inta kale biyaha horta ha mariyo dhaawac bis ha ka ilaaliyo biyaha inta kale biyihii ha mariyo waxa soo haray qaybtan biyihii uu ka ilaaliyey qaybtan biyaha uu ka ilaaliyey ha u booreeyo muxuu isku daray marka qubays caadiya iyo booraysi ay isku daray waajib saa inuu sameeyo fain kaana qofku hadduu yahay junuban qofka junub hadduu yahay waa qofka dhaawacan qadama wuxuu hormariyaa maa iyoladii kishaa uu doono wuxuu doonu hormarin waxa doona maxaa loola jeedaa min alghasli dhaqidii iyo watayamum booraysiga ila qofka janaabu qabaa janaabadana tartiib shardi ma ahayn qubayska in la tara hoos waad ka bilaabi jirtay biyo haddaad doonto haddaad rabtana koraad ka bilaabi kartaa tartiib lama shardiyo qubayska maadaama tartiib aan la shardinayn hadduu doonana booraysiga ha hormariyo hadduu doonana qubayska ha hormariyo ilaa labadii yaa la rabaa qofku inuu isku daro qubayskii iyo booraysiga hadduu rabo marka hore ha qubaysto kabacdina xibintan dhaawaca bedelkeedii yacni haw dhaqo haddii la rabo biyuhu hormarin hadduu rabana wuxuu hormarinaa booraysiga labada kuu doono wain kaana hadduu yahay shaksigu muxdisan qof weese ka burtay waa xadadkii asqarka ahaa wey qof weese ka burtay hadduu yahay habkuu u booraysanaa xibintanna uu ka dhaawacan yahay tusaale ahaan gacanta midigta uu ka dhaawacan yahay seeyeeda tayamama qofku waa booreeya can iljiraaxati can bedel iljiraaxa xibintan dhaawaca bedelkeedii oo boorayna goormuu boorayn laakiin waqta gasli alcaliili xibinta jiran dhaqideeda wakhtigeedii wakhtigaasuu booraysiga uu samayna waa xilligii la dhaqi jiray masaladan waa masale muhima in lagu baraarugo sheekhu wuxuu ku yidhi wain kaana muxdiثan tayamama can iljiraaxati waqta gasli alcaliil maxaa loola jeeda ulajeedada waxaa weeye tusaale ahaan lugtan midigta ah ayaa dhaawaca oo nabrihi ay ku yaallaan lugtan midigta ah hadday dhaawac tahay waxaad rabtaa marka muxditha tahay xadad asqar ah oo weysadii aa kaa burtay wuxuu ku yidhi sheekha marka aada lugtaasi midigta ah aada beddelkeedii aada booraysi samaynaysid waxaa shardiga horta dhaqideedii hala gaaro lugta midigtaa markii xilligii dhaqideedii la gaaro ayaad booraysiga samaynay oo marka hore maxaad samayn waa inaad wejiga si caadiya usoo dhaqdid labada gacmood masaxii haddaa la joogaa lugtii midigtaasuma waktiga la dhaqi lahaa lamana dhaqi karo haddaa la joogaa waktigeedii maadaama hadda waktigeedii la joogo hadda booree marka leannahu booraysigani yuu bedel ka yahay lugta midigteedii lagama hormarin karo marka iyada hala gaaro waktigii la dhaqi lahaa waktigii la dhaqi lahaa markii la gaaro markaas unbaad booraysan kartaa laakiin haddaad tidhaaho lugtan midigta ah oo booraysigii bedel ka ahaa isagaan hawshaba ka bilaabay booraysiga suurtagal maa lama gaarin waktiga markaad iyada dhaqi lahayd markaasaad booreynaya booraysiga bilaabaya marka waktigii la dhaqi lahaa markii la joogo ayaad booreynaya wejiga iyo labada gacmood markaasaad dhaqidii marka lugta bidixda ah ayaad sii weyda marka uma markaa kabacdi in kaana calayhi cala alcudwi xibinta dusheedii jabiiratun kab hadduu saaran yahay waxaan soo marnay masaa'ilka aan ka soo hadlayn oo dhan nabray ahaayeen oon kab lahayn waa dhaawac iska qaawan oo sharooto iyo kab iyo midna aan lahayn ayaan ka soo hadlayn masaa'ilka hadda laga hadlayo waxaa weeye xibintii waa daboolan tahay waa kabanta kaba saaran see la yeeli uma in kaana calayhi cala alcudwi xibinta dusheeda jabiiratu kab hadduu ahaaday oo kab uu saaran yahay nasacahaa jabiiradaas kabkaas waa inuu siibo wujuuban waajib weeye inuu siibo hadduusan khatar laga baqayn wey khatar haddaan laga baqayn waa inuu siibo xilli kasta uu isa qaadanayo kabkaa waa inuu iska siibo haddaan khatar laga baqayn waa shardi xagga caafimaadka caafimaadka haddaan khatar looga baqayn waajib weeye inuu siibo waghasala maa taxtaha min asaxiix marka wixii kabka hoostiisa ahaa ayuu dhaqi marka saxiix ahaa si caadiyu u dhaqi oo haddaan khatar laga baqaynin fain khaafa hadduu ka baqay min nascihaa nasci aljabiira kabka siibidiisii hadduu khatar uga baqay hasala wuxuu dhaqahayaa asaxiixa qaybta caafimaadka qabta jirkiisa inta caafimaad qabta ha dhaqo wa masaxa waana masaxi calayha cala aljabiira kabkii korkiisii uusan biyo ugu taataabanuu ku masaxiyo jamiican bimaa'in biyo ilaa an yabraa ilaa uu ka raysto biyahaas marka korka lagu taataabsiinayo waa waa yacni kabkii korkiisii ayaa biyosaan loo marin bedelan camaa taxtaha min asaxiix biyaha korka loo marinayo wuxuu bedel ka yahay kabka hoostiisii biyihii ilaa looma dhoweyn karee kabkaa korkiisa saa ha u marmariyo saa markuu u mariyana booraysigii makaa kaafin makaa kaafinay wayatayamama waana boorayna camaa ayu ladii kay xaggiisiina waa ka boorayn taxtahaa taxta aljabiira jabiirada hoosteeda waxa ahna wuu ka boorayn xagguu booraynaa fi lwajhi walyadayn wejigee labada gacmood mar walba booraysi waa wejigee labada gacmood masaladan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waxaasnu soo niri kabka haddii khataru aysan ka imaanayn waa waajib sharciyan in la siibo mar walboo la weyse qaadanayo haddii laakiin khatar ay ka imanayso khatar hadday ka imanayso tusaale ahaan waa lugtii midigta ahayd ayuu ka jaban yahay lugtii midigtaa faashad iyo kab iyo waxbaa la saaray haddii marka faashad iyo kab uu la saaro kabkii in la siibo uu ka baqayo ma siibayo leannu caafimaadkiisaa khatar gelaya muxuu samaynaa hasala saxiixa horta intii caafimaadka qabtay ha soo dhaqo wejigii wuu caafimaad qabaa ha dhaqo labada gacmood ha soo dhaqo madaxii ha soo masaxo lugtiyaa la mari marka lugtii haddii la marayo wa masaxa calayha kabka lugta saaran biyaha saa korkaa ugu masixo waa faashadii korkeedii faashaddii korkeedii ayuu masixay intaasi kuma filee haddana waa u booraynaa ilaa meeshaa duuban oo qarsoon beddelkeedii wejiga iyo labada gacmood haddana ha u booray hadda waa u booraynaa marka lagu leeyahay ulajeeddadu ma ahna ogow lugtan duubanaa booraysi la marmarina saa ha u fahmi lianna tayamuma laa yakuunu ilaa fi lwajhi walyadayn bis booraysi meel kale looguma jirin xagga sharciga meel kale ma jiro sharciyan watayamama wuu boorayn camaa aladii ka taxtahaa jabiirada hoosteeda ah fi lwajhi iyo walyadayn bis u boorayn wejiga iyo labada gacmood salaada qadaheediina see la yeeli marka qofka sidaas yacni yeelay oo sidaa u cibaadaystay oo kabkii uu saaran yahay ma soo qadaynaa salaada wayajibu calayhi shaksiga sidaa u cibaadaystay waxaa waajib ku noqonaya alqadaa'u qaduhu waajibu ku yahay goorma idaa wadaca aljabiirata kabka hadduu saaray calaa gayri duhrin dahaara la'aan dahaara la'aan dahaara la'aan maxaa loola jeedaa calaa wuduu'in kaamil weeseqaad dhammaystiran isagoon weese qabin ayaa meeshii layska kabay sida dadku u badan yihiin dadku ma ilaaliyaan sharciga inta badan isagoon weese qaadan maba dee cibaado iyo yaaba ka fikirayba ilaa man raximahullah qofka hadduu jab wuxuu leeyahay halla isaga qabto ee qof dhahayo war aan weese qaato sug hadhow salaadan yaysan qada igu noqonin bal aan soo weyse qaato markaa kabacdi kabka hallay saaro ma dhahaya kabkii marka waa la saaray calaa gayri duhri isagoon qofkii weyse qabin ayaa kabkii la saaray kabkii haddii la saaray isagoon weyse qabin bis waa la soo celinaa salaadda salaadda waad qorane waad xisaabsane inta kabkaasi ku saarnaa intay salaad ahayd waad soo celin haddii la soo celinayo maxaan ka faa'iiday salaaddii aan isku dhibayey oo intaa aan tukanayay oo aan isku darayay weliba booraysi iyo dhaqid iyo maxaan ka faa'iiday faa'iiday leedahay salaaddaas faa'iidada ay leedahay awalan waa imtihaalu amri illaahi wa amri rasuulihi moxamed sala allahu calayhi wasalam sharcigaa ku amray nabigaa ku amray sala allahu calayhi wasalam ilaahayaa ku amray qaadashada amarku waa faa'iido faa'iidada labaad waxaa weeye haddaad sidaa ku dhimatid sidaa haddaad ku dhimatid adigoo kabkaagii sidaa u cibaadaysanayo isku kallifaya haddaad ku dhimatid yuktabu kaannaka musallin salaatan kaamila waxaa lagu qori adigoo salaad dhammaystiran sida dadka caafimaadka qaba salaadooda loogu qorayoo kale ayaa lagugu qora waa laba faa'iido waaweyn wey marka labada faa'iido waaweyn amarkii ilaahayood qaadatay iyo haddii aad ku dhimato oon waxba lagu raacanayn aakhiro oo lagu qorayo sida dadka caafimaadka qaba siday u cibaadaysanayeen oo kale labada faa'iido wey marka wayajibu calayhi alqadaa waa markuu qofku jaanis helo caafimaado wey markaas wey ويجب عليه شخص waxaa ku waajibaya alqضاء qadr إidaa wadaca الjabiirata kabka hadduu saaray calىa غayri duhri dahaaro la-aan hadduu karka saaray waa inuu salaadii uu dib u soo celiyo aw amase kaanad ama jabiiradu waxay noqotay kabkii fi اlwajhi walyadayn meeshii kabkii wuxuuba saaran yahaba wejigii ama labadii gacmood tusaale ahaan wejigii oo dhan ayaa kab ka saaran yahay qofkii wejigiiyaa kabka saaran yahay haddiiba kabku wejiga uu saaran yahay ama labada gacmood uu saaran yahay sawaaءun wadacahu calىa duhrin aw calىa طahaaraةi kaamila yuciidu salaata qadcan ilaa waa acdaau tayamum waa xibnihii laga booraysan lahaa xibnihii laga booraysan lahaa hadduu ka kaban yahay waajib weeye mar walbaba salaadii inuu soo celiyo ama weeseqaad kabka ha ku saaro ama weese la-aan ha ku saaro meeshii asalka ahayd laga booraysan lahaa aw amase kaanad jabiiradii waxay ahaatay fi lweji wejigii ahaatay iyo walyadayni kabkii wuxuu ahaaday labadii gacmood waa in wadicad haba lagu dejiyo calaa duhri hadduu rabo asoo weyse qaado asoo weyse qaba wejigii kabkaha laga saaray labada gacmood waa linaqsi albedeli walmubdeli kii bedelka noqon lahaa iyo wixii laga bedela wixii dhammaaya nusqaamay waxba lama hayaba dii wejigii uu kaban yahay iyo gacmihii wayaqdii wuu soo qadeeyaa shaksigu idaa tayamama hadduu u booraystay lilbardi liajli اlbardi qabow jira dartiisa hadduu u booraystay salaaddi waa soo celi lanna waxaa wey waa cudur naadir ah cudur kastoo naadira qaduu leeyahy inuu qabow dhaco waa marar naadira wey qabowgu mar walbaba ma soconayo mar walbaba ma soconayo aw amase tayamama ama qofkii haddii xataa qabowgu mar walba uu soconayo waxaa naadira in la waayo biyaha wax lagu kululeeyo haddana ilaa hadda yacni waxaa iska jira baraysyo biyaha lagu kululeysanayo iyo korontadan iyo waxbaa iska jira waxaa haddana naadira inuu qofku waayo ama inuu waayo jaakado iyo wuxuu qabowga isaga difaacay iyaduna waa naadir mar walbaba qabowga waa lasoo qaday waa lasoo qadayn haddii qofku u booraysto aw amase tayamama ama qofku uu booraystay lifaqdi ilmaa liajli faqdi ilmaa ama biyo weyto darteed ayuu u booraystay fi lxadari magaaladii dhexdeedii ayuu ku booraystay biyo weyto waa soo qadaynaa isaguna leanna waxaa weeye in yacni biyo laga waayo magaaladii waa cudur naadira wey magaalo weyn in biyo laga waayo waa wax naadira wey ow amase tayamama wuu booraystay lifaqdi ilmaa biyo weyta u booraystay fi lxadar magaaladii dhexdeedii uu biyo ka waayo u booraystay waa soo qadayna marka sheekha hadalkan uu leeyahay fi lxadari faqowlu lmusanifi kagayrihi fi lxadar jaryun cala alghaalib sheekhu wuxuu ku socdaa sida haalibka min halabat اlfaqdi fi الsafar ilaa xilliga safarka waxaa ku badan in biyo la waayo xilliga magaalada la joogana maxaa ku badan in biyo la helo wa cadamiha cadami اlhalabati fi اlxadar laakiin magaalo haddii la joogo waxaa ku badan in biyo la helo saasuu ku socdaa wاlmusaafiru wayaqdii wuu soo qadeeyaa almusaafiru almutayamimu almusaafir musaafirkii booraystay isaguna salaadda wuu soo qaday musaafirkaasoo alcaasi bisafarihi bisababi safarihi safarkiisa sababtiisa ilaahay ku caasiyey safarkiisaaba safaru macsiyo ahaa hadduu safarkiisu safaru macsiyo ahaa meesha uu ku booraystay ha noqoto meel sida haalibkaa biyo laga helo ama ha noqoto meel sida haalibkaa aan biyo laga helin ma la kala qaadayo caasi mas'aladiis mar walbaba wuu soo qaday oo caasiga safarka maxaa ka mid a ka aabiqin waa addoonkii sayidkiisa ka dhuuntay wanaashiza islaantii naashizada ahayd oo ninkeedii ka dhuumatay iyaduna waa mar walba waa soo qadayn ama meel ha ku booraysato yacni biyaha helidoodu ay haalib ku tahay ama ha ku booraysato meel biyaha yacni in laga waayo ay haalib ku tahay waxaa la mida kullu safar macsiya tuuganimo u safray waa la mid dad inuu soo dhaco ayuu u safray dad inuu soo dilo ayuu u safray kullu safaru macsiya qofku hadduuba galo yacni waxaa weeye laa ruksata lilcaasi caasi ruksad ma laha wallah subxana